Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa laga hirgeliyay xarumo farsamada gacanta ah oo dhalinyarada fursad shaqo siinaysa. Xaruntani farsamada gacanta ee lixsaan ee ku taala xaafada Howlwadaag ayaa shaqaaleysiisay in ka badan labaiyo toban dhalinyaro ah kuwaas oo ka shaqeeya cilad-bixinta gaadiidka noocyadiisa kala duwan sida caasiga iyo mooto bajaajka. Madaxa shaqada xarunta farsamada iyo cilad-bixinta lixsaan Maxamed Dayo Ibraahim ayaa ka warmay fursadaha shaqo ay siiyeen dhalinyarada iyo xaruntani waqtiga ay la hirgeliyay.
waxaa hirgelinay goordhow ayaan hirgelinay oo aan saas usii dheerayn Ee, waxaana ka mataqaanaa ka hirgelinay xaafadda howlwadaag laanta weliba heegan Ee, wax badan ayaan ka caawinay mataqaanaa gawaarida ee kuwooda weyn iyo kuwooda yaryarba Ee, sidaas ay tahayna waxa waaye wax badanaa mataqaanaa markaan imaanay ee, ayaa u hagaagay waa mataqaanaa aad ay ugu baahnaayeen Ee, sidoo kale xaruntan waxa waaye waxyaabo badan oo ay kusoo kordhisay ayaa jira gawaarida Ee, adeegyada waxa waaye ee, ay qabato Ee, waxaa ka mid ah cilad bixinta gaadiidka sida waxa waaye alxanka garaaseynta waxa waaye gawaarida kuwa weyn iyo kuwa yaryar riijiyeynta yacni inaa la riinjiyeeyo gawaarida iyo farsameynta mataqaanaa gaadiidka ee xamuulka ah wallaahi xaruntan horta waxa waaye waxaa jiro mataqaanaa fursado oo shaqo oo ay ka heleen ee, ilaa dhalinyaro mataqaanaa gaarayso toban dhalinyaro ah kuwaas oo ka mid ah hadda dhalinyarada magaalada Beledweyne oo mataqaanaa ee aadka ugu shaqeeya gawaarida mataqaanaa oo bartay oo aan ka caawinay inay bartaan farsameynta ama cilad bixinta gawaarida marka waxaan dhihi lahaa way ku filan tahay yacni haddii mataqaanaa maanta ee toban qof oo magaalada ka mid ah haddii shaqo mataqaanaa abuur loo sameeyo waxa waaye waa waajibkii mataqaanaa oo shaqo abuurka qayb ka mid ah la gutay Dhinaca kale qaar ka mid ah dhalinyarada fursadaha shaqo ayaa ka waramay sida ay uga shaqeeyaan iyo sida ay noloshooda ugu maareeyaan shaqadaasi ay ka heleen.
ee, kana tirsan ee, dhalinyarada shaqo abuur loogu soo biyey xarunta farsamada ee Alixsaan Ee, maasha allah ho- horta ku faraxsanahay in aan dhalinyarada ka mid noqdo ee, loo abuuro shaqo abuurka loogu soo biyey ee, xarunta farsamada ee Alixsaan Ee, aadaan ugu faraxsanahay in qof dhalinyaro ah loogu soo biyo ama noogala soo biyo dhalinyaro haddii aan nahay in shaqo abuur noola soo biyo oo aan gacanteena ama farsamadena ku shaqaysano aad ayaan ugu faraxsanahay Fursadahani shaqo ee loo abuuray dhalinyarada ayaa gacan ka geysanaysa yareynta shaqo la'aanta iyo horumarinta xirfadaha farsamo ee bulshada Beledweyne. Taasi waxay sidoo kale dhiirigelin u tahay dhalinyarada kale ee doonaya inay bartaan xirfadaha farsamada gacanta si ay uga qayb qaataan horumarinta dhaqaalaha deegaanka.